kulan wanaagsan dhegaystayaal barnaamijkeenna caweyska washington qodobadaan idinku hayo waxaa ka mid a qasriga madaxtooyada ee adduunka ugu weyn iyo madaxweynaha dunida ugu faqiirsan waxaa kaloo aan ka maqnayn suugaantii iyo qaybtii heesaha ani ku horumarna ee madaxweynaha dalka turkiga ah rajab dayib erdogan horena uu ahaan jiray ra-iisul wasaarihii dalkaasi xilal kala duwanna hore u soo qabtay ayaa dhowaan indhaha warbaahinta caalamka soo jiitay kadib markii uu ku guuray gurigiisa cusub ee madaxtooyada oo la sheegay inuu yahay ka ugu weyn caalamka oo dhan wargeyska the telegraf ayaa ka mid ah warbaahinta ka faallootay qasrigan waxaana uu sheegay in gurigaasi uu ka kooban yahay kun qol cabirka guud ee uu ku fadhiyaana uu yahay in ka badan saddex milyan oo iskuweerfiid lacagta gurigaasi ku baxday ayaa lagu qiyaasay saddex boqol iyo siddeed iyo afartan milyan oo yuuro damalaha haddii kharashkii lagu goglay guriga iyo intii reerku ku soo guuray lagu darana waxay noqonaysaa lacag intaasi ku dhow sidoo kale warbaahinta dalka turkiga ayaa iyaguna wax ka qoray gurigaasi oo tilmaamay in madaxweynahoodu u dhaqmayo sidii boqorrada aan xilka kaba degi doonin maadaama uu guriga sidaasi u qaalisan dhistay kaaga sii darana waxaa la sheegay gurigaasi gidaarada musqulihiisa in lagu daahay maryo xariira haddaba arrini markay halkaasi marayso ee gurigaasi aad loo hadal hayay labadii bilooda ugu dambaysay ayaa ibraahim xasan daanduray oo istuudiyowga ila fadhiyaa wuxuu yidhi hadal waa daysaa anna waxaan ku hayaa madaxweynaha dunida dhan ugu fiqiirsan sheekada ka sii dili maaya ee madaxweynaha uu soo wadaa wuxuu ku nool yahay cooshad yar oo uu hor dhigto kursi aad u duugoobay islamarkaana baabuurka uu raaca waa midaan qarniyadan dhow cidiba kaxaysan ibraahim sheekadaasi noo dhammaystir iyaba waa yaabe madaxweynahaasi beerta yar dhex degani waa kee zaaroy habnolooleedka siyaasiyiinta ama hogaamiyaasha dunida ayaa ah qaar aad u kula fog laakiin madaxweynaha urugway hose mujaka ayaa isagu waxa uu ku nool yahay beer baaba'san aan ku sii wada sheekada dharkiisa marka la dhaqo waxaa xarko lagula waraa guriga bannaankiisa uu degan yahay biyaha waxaa laga soo dhaamiyaa ceel ku yaala deerka guriga oo dhir iskeed u baxday ay saas u haraysay waxaa madaxweynaha ilaaliyay saddex askari iyo ey deegaanka madaxweynaha uruguay markaad aragto aad ayuu uga duwan yahay zahroy kuwa ay ku nool yihiin hogaamiyaasha dunida wax badan ayuu iska ilaalinayay guryahan quruxda badan inuu ku noolaado siibatan kuwa dalkaasi uruguay loogu talagalay inay degaan hogaamiyaasha dalkaasi isagoo ka doortay inuu joogo hoyga dhulbeereedka guri xaaskiisa ay degan tahay oo jidka weliba loo sii maro uu yahay jid aad u dhib badan oo wasakh badan kaasi oo ka baxsan caasimadda montevideo waa gartay aan intaas ku siraacaya madaxweynaha iyo xaaskiisa labaduba waxay ka shaqeeyaan beerta iyagoo ubaxyo ku beera
badar ma laga beeraa beerta waa gartay ibraahimow madaxweynahan maxaa faqiir ka dhigay ma mushahararka uu qaataa ku yar ma dalkiisaanay waxba ka soo bixin mise isagaa sidaasi door biday weli waxaa igu sii taagan madaxweyne ka taliya dal ka mida dalalka adduunku inuu noloshaasi ku nool yahay adduunka oo dhan hogaamiyaasha marka saasoo kale aad sheegtay oo ay u jeclaystaan inay guryo qurux badan ku noolaadaan baabuur badanna ay yeeshaan madaxweynahan waxa uu yidhaahdaa aniga waxaan ku noolaanayaa waxaan haysto marka waxaanu haystaa mushaharkiisu ma intaas mushahar baanu qaadan siduu faqiir mushaharu qaataa weliba zahrio marka uu leeyahay aniga waxaan ku noolaan karayaa waxaan haysto waxa uu ku dul fadhiyaa kursi duqa oo beerta u dhex yaalla waa tahay sidan ayaa nolosheeda badankeeda aan ku soo noolaa buu leeyahay oo saasuu ku soo noolaaba weligii haddaan taariikhdiisa xoogaa aan sii raacino waxaa hore loo toogtay lix jeer isagoo soo dhammaystay xabsi uu ku jiray afar iyo toban sannadood xabsigaas oo weliba ahaa mid aad u adkaa waxaana weliba lagu sii daayo xabsigaas uga baxay markii dalkaasi uruguay uu dib ugu soo noqday hannaankii dimuqraadiyadda sanadkii kun sagaal boqol iyo siddeetan iyo shantii marka muxuu xabsiga loo geliyey baa la yidhi ee sidaasna xabadaha loogu dhuftay wakhtigaas wuxuu ka mid ahaa jabhaddii halkaasi ka dagaalamaysay waa waa la xiray afar iyo toban sana u xirraa kadibna waxa uu noqday madaxweynaha dalkaasi haddana xaaladaas ayuu door biday inuu ku noolaado lacagtiisa mushaharkana boqolkiiba sagaashan wuxuu u bixiyaa sadaqado wuxuu siiyaa hay-adaha samafalka wuxuu leeyahay dhaqsiha loo geeyo ha laga qaado
qiyaastii lacagta uu bixiyey imisaa lagu qiyaasay ibraahimow labiyo toban kun oo dollar baan arkayay oo u dhigantay ilaa iyo toddoba kun oo baund lacagta ingiriiska
waa hagaag haatanna waa qaybtii heesaha iyo halabuurka waxaa marti noogu ah fanaanada caanka ikran jaamac ismaaciil ikran kusoo dhowow qaybta labaad ee waraysigaaga iyo barnaamijka caweyska washington aad iyo aad baan usoo dhaweyn saare isla nuur oo aan leeyahay caweysi wanaagsan caweysi wanaagsan iyo ku magacayga muuqayga taqaano caweysi wanaagsan ikraane adiga iyo dhegeystayaasha iyo asxaabtaadana en sidaasoo kale waxaan leenahay nala caweeya en ikran qaybtii hore waxaynu ku dhegeysanay heese kamid a heesahaad adigu qaado iyo sidoo kale heesahaad talantaale ula qaado fanaaniin kale haddaan ku bilaabo su-aal en bal markaad heesahaaga qiimeyn ku samayso xaggee u badan yihin horta heesaygu calaacal bay u badan yihiin maxaa kaa calaacaliya ikraane waa ta la yaaban yahay heesta layd yidhaahdo way- waa calaacal laakiin imika waa iska ilaaliya waxaa la dhahaa war calaacal ka iga iga bata iga kala daayo khaanadaha shacaylka iga muusa Kha- khaanadaha jacaylka iiga miisa alla ilaah khasnadahaasaa iga marana ii buuxiya dhe haa dee bal heesta ugu horreysa ee barnaamijka aynu ku furanno heesta la yidhaahdo nasiib nasiib waxaa sameeyey seediin goob abees waa tahay laxankana mustafa macalacaydi uusigana maxamed xaaji baa gow ka siiyey Een, codkana ikraan baa gow ka waa la siisay isugu haya nasahano aniga jacaylku guud furay kuwa naxda socoto qalbi nabar ku yaala iyaduma laga hayo
Yeah.
alla ilahe waan gartay intaahaynu kaga nimaadno heestaasi nasiib ee dhinaca kale waxaynu u imanaynaa ekraanay ee soddonkaa sannadoodii aad heesaysay maxaa iska beddelay fanka soomaalida haa waxaa iska bedelay fanaaniinta tiyaatar bay lahay oo ruwaayadii halkaa lagu soo dhigayo been leefa waa tahay imika dee tiyaatarkii aan jirin meelaha wax ku dhintee ma helaysa beelka yarad kareysataana waa saddex kun bahal sano iyo kaaga soo bixiya inta adoo naxsan baho ade ka warwaraysaa ma garanaysaa waa tahay halka waxaa yarla tiyaatar la-aantaa yaran haysata mooyaane inteeda kale waxaan ku de anagu baaba iska dhakartidna oo organkii dee ku tumanayna oo dee annagaaba iska ilqaamayna ma garanaysaa waan gartay laakiin inta fanka tir loo helayo wax weyn baa maqan aad iyo aad bay aniga horta ii taabatay oo orta inan laydhaa asagala hasis ayaaba waxa igii aniga soo tidhiba sideed haysood bay iga qaaday se lix talow ayay soo qaaday xataa haysoo meelaha wadda ha ka qaad qaadee xataa daawasha u samaysay marka waad la yaabaysaa waxaad samaysaa talow miyaa qofku xishoonay markuu daawashadii sameeyo ee uu soo kharash galay hees kale uu leeyahay ayaa qurux badan dee horta waxaan ka helin ma qaado adduu kaba helay waa sax haba qaado oo aroosyadiisa iyo meelaha kaga soo shaqayso laakiin daawashadii gartay marka adugu waxaad sheegtay haddii heesahaago la qaadaya aad aragtay inaad aana aad ku damqaan adigu weligaa ekraanay ma qaaday hees ee qof kale leeyahay may may may ee, dhinaca kale ekraanay haddaynu eegno bal heesahaagii aynu ku noqonno heesta la yidhaahdo liiga bal noogu yaro dhufo erayadeeda waxaa sameeyey abwaankaygii
waa tay ikran yaa lahaabaa tidhi heestaasi waxaa sameeyey abwaankaygii shantaa dhabnada ayaa sameeyey maxamed cali cilmi baa laydha akhiro ku magac dheer yahay waa hagaag ikraan toddobaadkan waxaan dhegaystayaasha ku dhaafayaa heesta dheeman ee aad wada qaadaan fanaanka mukhtaar cismaan intaaynu mar kala kulmayno adiga iyo dhegaystayaashaba waxaan idin leeyahay cawaysin wanaagsan
sida dhemaniya nool dhaldhalaalka midabada indhuhay la dhacaya sida dhemaniya nool dhaldhalaalka midabada indhuhay la dhacaya ama dhogor hililey dhashay oo haleela dhogor hililey dhashay oo haleela dhoor caana hediyo dhitadyo karuurkiyo dhaydaya tinowgey dhacdidika lagu helo ama dhogor hililey dhashay oo haleela ama dhogor hililey dhashay oo haleela dhoor caanaheediyo dhitadyo karuurkiyo dhaydaya jinowgey dhacdidika lagu helo sida loogu dholoolaa dhacday gu marantood anaygu dheertay anaygu dheertay anaygu dheertay anaygu dheertay sida loogu dholoolaa dhacdaygu marantood adnaygu dheer tahay adnaygu dheer tahay adnaygu dheer tahay